بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قبلنا عشر كسقال إيا صدنادي كتاب أبي شجاعة وحنا سوى شيدنا يا شيخ محمد شيخ عمر دير
taxta suldati rajul ama ninka ayaa madax ka ahaa qoyska laakiin maadaam ay heshiin waayana iyadu gaar u baxday waxay noqotay in magacan loo bixiyo kala hadayno markii hore waxaynu kusoo hadlayna ninka iyo gabadha oo khilaaf dhexi khilaafkana ay sababtay ama gabadhiioo lagu tilmaamay annaashise maxaana waajibkeedii bay guda weynayd sabab la-aan xukunku waxa uu noqonayo iyo sida wax la yeelayaynu soo aragnay marka haddaba halka waxa weeyaan gabadhii baa ninkii iska soo taagtay maxaa la yeelayaa haddii sabab sharciga ay iskaga soo taagto fasakh bay xaq u leedahay oo taasoo aragnay sabab sharciga hadday hayso laakiin haddii aanay jirin sabab sharciga oo ay cuskanayso iyadu arintan ay iska maagtay ama rabitaankeedii iyo abateedkeedii isaga ay u lahayd uu markaa noqday mid liita oo aanay ninki jeclaanin islaamku xaq waxa uu u siiyey dariiqada khuluca la ydhaah dariiqada khuluca la ydhaahdaana waa inay dalqadii iibsato oo isaga iska maarayso iska furdaamiso ama ha ahaato meherkii oo ay ka saamaxdo hadday ka qaadayna ay u celiso ama ha ahaato iyada oo wax kaleba ugu darta dariiqada noocaasa baa la ydhahdaa khulc taasuu kuu sheego waxa uu kuhi walkhulcu jaa-is khulcu waa wax iska bannaan oo sharcigu ogolyah calaa ciwadin macluum ciwad la yaqaano in lagu khulctama iska bannaan ciwad macnihiisu waxa weeyaan wax cayiman adduun watamliku almar'atu watamliku waxa ay ku hanan doontaa bihi khulaca almar'atu nafsaha gabadhu nafteeday ku hananaysaa khuluca macneheedu iyadaa u sarraysa ninkuma sarreeya nafteeday u sarraysaa kolkaa walaa rajcata lahu calayha sooma ceshan karo ilaa binikaaxin jadiid nikaax cusub ama meher cusub mooyaane wayajuusu lkhuluc khulucani wuu iska bannaan yahay fi tuhri wa fi lxayd marka gabadhu ay daahirka tahay iyo marka ay caadada leedahay labada jeerba walaa yalxaqu lmukhtalica gabadha khulciga lagu furay ma haleelayo kama dabategi karo aalaaq dalaaqu kama dabategi karo maadaama ay noqotay gabadh ajinabiyahoo kale khulucu wuu iska bannaanyah waxaa u daliila aayadda suuratulbaqara ku sugan laba boqol iyo sagaal iyo labaatan markuu ilaahay ka warramayay labadan qof iyo xurgufta dhex martay iyo dumarka in xaqooda la siiyo walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay-an dumarka waxaa siisaan waxba ha ka qaadanina baa ilaahay ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah inay ka warwaraan ay ka walaacaan mooyaane inay nidaamkii islaamku u dhigay dhexdooda fulin kari waayaan fain khiftum an laa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhimaa fii ma ftadat bih hadday labadii qof ka walbahaaraan xuquuqda dhexdooda taalla inay fulinayaan iyo in kale oo qofku aanu ku kalsoonayn waajibkiisa inuu ka soo baxayo wax dhibii ma jiro in iyadu ay dalqadii ka iibsato khuluc ay samayso dhib kuma jira buu lahay marka aayaddu waxa ay tilmaantay fii ma ftadat bihi waxa ay nafteeda ku furato hadduu isagu leeyahay qoysnimadii baan doonaya iyana ay leedahay dooni maayo waatan ay soomaalidu yidhaahdaan waa khayradkeen islaantaas iyada khadyaana ama khayradkeena ayaa markaas taasaa jirta kolka dembi ma jiro hadday tidhaahdo meherkii baan kaa saamaxay ama fii ma ftadat bihi eraygay isku khilaafsayen culimmaduo qaarkood waxa ay leeyihiin marka daahirka aayadda la eego shay unbaa layi wixii ay isku furataa layi meherkii un lama cayimin meherkii wuu noqon karaa waanu ka yaraan karaa waanu ka badan karaa culimmada le markaa waxa ay isku furanaysa waa meherkii uun meherkii kolkii hore iyada uu siiyey usoo celintiisunbay kaga madax banaanaanaysaana xadiidkan soo socda ayay iyaguna daliishanayaana bukhaari ku sugan haabit bnu qays ninka la odhan jiray xaaskii sidaa nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam gabadhaasi waxay leedahay ninkaa haabit la yidhaahdo akhlaaq kuma ceebaynayo diinna kuma ceebaynayo walaakinii akrahu alkufra fi lislaam haddana gaalnimo islaamnimada dhexdeeda baan karahaysanaya gaalnimaday dhab tahayd maaha bay leeyihin culimada qaarkood iyagoo sharxaya laakiin waxa weeye inaan ninkan xaqiisii iyo ixsaankiisii dafiro anigoo qof muslima ah taasan ka walacsanay qofkan ninkan muslimkaa ii samafalaya zawjkayga ah wixii ixsaanka ahaa ee uu ii samaynayay inaan dafiro oo kufriga waa dafiraaduune taasaan ka walacsanay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam tafaasiil kale muu sii weydiinin muu odhanin sabab la-aan haddii ay tay joog saa kuu qabo gadaa laakiin waxau ihi ataruddiina calayhi xadiiqata beer buu dee ku siiyee beertiisii ma u celinaysa riwaayooyinka qaarkood waxa ay tilmaamayaan markii uu nebigu ninkan u sheegay uhi xaaskii way kaa cabanaysaa wuxuu ihi dee beer baan siiyey mehera meher baan beer u siiyey beer weynoo nakiila dee beertii hadday i celinayso waan furi kolkaasuu nebigu ku yidhi maad u celin beertiisi haabayt kolkaasuu nebigu ninkii ku yidhi iqbal ilxadiiqata waطalliqha tadliiqa ka aqbal beerta ka guddoomo oo beertii meherka ahayd ka soo cesho oo hal dalqad iska fur saasay dabeedna nafteedii xor ugu noqotay ninkuna meherkiisii la noqday marka qolyahale waxa ay khulciga ku samayn karto iyadu ay ninkii u celinaysaa ama ka saamaxaysaa waa meherkii un xadiidkay daliishanayaan qolyaha kalena aayadda caamnimadeeda fii maftadat bihi wixii ay isku furato meerku laakiin wixii ay isku furanayso waa waxyaabaha u horeeya sida qaalibka ana had iyo jeer way dhacdaa marka ay gabadhu tidhaahdo ninkii fur iyada oo adduunna ku leh inuu ka walbahaaro oo uu lexa jecleeyo meherka badan ay ku leedahay marka maadaama iyadu ay sii socoto inay meherkii saamaxdo waxay fududaynaysaa inuu isaguna dalqadii siiyo kaasi waa kaa qadyada meherka saasay culimada uga warrameen aimada qaarkood markaasaa horebaa inuu soo sheegnay wax dheeraadana way dhici kartaa bay leeyiin inuu ku xidhi karo oo odhan karo meherkii iyo intaasoo lacagoodi siiso waay haddii sabab sharci jirta maalan oo ah sababihii gabadha ay ninka kaga fasakhan karaysay ama ceebtii ama xuquuqdii sawjiga ahayd oo uu fulin waayey ama mucaasharadii iyo la dhaqankii oo kadeedmay waxyaabahaasi hadday jiraan qaadigaa qiimaynaya oo taa khuluc lama yidhaahdee qaadigaa ayaa ka fasakhaya maadaamuu furi waayo ninku waxa iyadu halkan aan soo gelaynin nusuustan waxyaabaha dhaqankeenna ku jira ee sida meherka bahalkan cafwan iyo radka iyo gabaatiga kuwayaalahaasoo xaal reer iyo xaal tol iyo la idhaacdo kuwaas iyagu fii maftadad bihi ma soo gelayaan way dhacdaa sida dadku u yeelkala laxajeclo adag yahay in marka ninka iyo gabadha ay saseegaan uu idhaahdo waxa aan doonayaa haday doonayso aan furaya laakiin intaasoo adduuna iga baxday maxaan meher imisaan bixiyey meherka iskaba daayo intaasoo yaradana waan bixiyey intaasoo gabaatiyana waan bixiyey de xoolaha iska soo shubto marka taasi waa baab gaara qofkaasi xoolaha muxuu u bixiyey baa isweydiinaya dadkan miyuu amaahiyey ma ii haya buuhi maxay ahayd ilaan islaamku cuquudda iyo heshiisyada ayuu tixgeliyaa waxay ahayd baynu odhan karnaa markaynu dhaqankeenna eegno waa ixtiraam iyo hadiya iyo hiba uun odayaasha meesha fadhiya ee inanta ka socda iyo inanta reerkooda oo la maamuusayaa waxa loo hibeeyaa oo la siiyaa wax la yidhaahdo maxay yarad iyo gabaati marka yaradkiiyo gabaatigii way kaa socdeen waxaad wax shardi ku xidhi karaysa odhanaysa ha la ii soo celiyo ma aha iyagu waa hibo iyo hadiyad hibadana laguma noqdo waalcaa'idu fii hibatihi kalkalbi lcaa'idi fii qoyi nebigu saasuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka hibada ku noqonaya waxa uu ka dhigay ay hunqaacay oo hunqaacadiisa dib ugu noqonaya oo kale taa lama ogola iyadu halkaasay ku hadhay waxaa kaloo iyaduna xusid mudan mararka qaarkood in dee raggu waxyaaba uu siiyo xaaska laftiisa maala meherkii oo kale waxaan leeyaha meherku waa ka ay naga dhegan tahay oo dee baabkeenna ahe dahabkii oo kale ha dahab buu siinayaao ninkuu wakhtiga uu islaantiisa jecel yahay ee iyo siiba arooskiia waxaa loo diyaar yahay mariin buu siiyaayo dahab buu siiyaayo qoorta iyo gacmaha iyo inahaasoo dhan laga lulaa dahabkaa isagaa goordhow marka laysku xumaado maya kaana waan doonaya inu idhaa maaha lanna wuu siiyey wuu siiyey kolka haddii dalqadan la kala iibsanayo waa wixii meherka ku saabsanaa iyo heshiis cusub oo la galo uun ee wixii hore ee hibada ahaa isaga kama daba tegaya ama reerka ha siiyo ama odayaal ha siiyo ama gabadha ha siiyo taasina waa mushkilad iska ijtimaaci oo dhacda marka inta badan gabadhu ay khulucan dalbayso nooc sababi waa inuu jiraa laakiin haddii ay dariiqada ay khulucan u doonaysaa tahay dariiqo liidata oon sharcigu banaynaynin aan oo xaraano dee iyada xalaalo noqon mayso masalan nin bay doonaysaa kan intay nacday doonaysaa xabad kale ayay sasahansadeen taasi dee arrin maaha arrin qof islaama maaha waalkhulucu jaa-izun calaa ciwadin macluum wax la yaqaano in lagu heshiiyo gabadhii waa lagu furi karaa siiqadiisa iyo habka u furayaana heblaayo hebel waxa aan furay hal dalqad si ay iga saamaxda xuquuqda igu lahay si ay iga saamaxda meherki si ay ii siiso xolo intaa leeg waa shardi meesha daba socda wey maral iyadaa markaa haysa dalqadii way la wareegtay noodhkaa marka ay tiriso ama ay wixii uu ku xidhay dhigto iyadaa isu haysa dalqadii waa kaakuu yidhi watamliku bihi lmar'atu nafsaha khuluc lala yimi yaaba nafteeday gabadha ku milkiyaysa ile kolkii hore maamul baa jiray maamulkii baa meesha ka baxaya oo iyadaa nafteeda u sarraysa walaa rajcata lahu calayha ilaa binikaaxin jadiid waxay fasiraysaa nafteeday milkiyaysaa bay fasiraysa nafteeday milkiyaysaa macnaheedu waa maxay ninkii sooma ceshan karo maadaamay dalqadii ka iibsatay waxay doontaba ha kaga iibsato kuwa aynu soo sheegnay ahe dee sooma ceshan karayo haddii ay adduun bixiso dalqadii ay ka iibsatay isla markaana ay suuragal tahay inuu soo ceshado dee dadkan qaar baaba suuq ka dhigan lahaa intaa oo odhan lahaa maantana kusoo ceshaday heshiis dambeynagee haddana kusoo ceshaday kadaw oo intaasoo sheer odhan lahaa islaanta la jiifiyaano bannaan ama laba kaclayn samayn lahaa marka islaamku wuu xidhay dalqadeedii way iibsatay ninkii raajactuha ma jirto soo noqod ma jiro hadday labada qof heshiiyaan oo duruuftu dee bani aadamku wuu isrogrogaaye qalbiga bani aadamku waa iska miskiini isrogrogiisu wuu badan yahay ay isu soo xeebtaan isaga iyo iyadu nikaax cusub weeye saaw matniguba kuu sheegay waa in markaa weligii loo yeedhaa inankiiyo inantiina dib isugu yimaadaan meher cusub la sameeyaa meherkaa cusub baa la isugu iman karaa khulucan isaga ahi duhriga iyo xaydkaba waa la samayn karaa maadaama rajciya aanay jirin oonu soo ceshan karin walaa yalxaqu lmukhtalicata alaaq gabadhan iyada ah haddii dalaaq laga daba tuuro ma haleelayo macnaa dalqad buu furay intan ay markii uu khulciye khulucan uu ku furay dariiqada noocan hadduu idhaa mid labaad baan ku fura mid saddexaad baan ku furay furmi mayso marka khulucaas waa kaa waa dariiqo islaamta islaamku uu ku furdaamiyey awood loo siiyey in ay ninkaa iska furdaamin karto ee runtii dareenkeeda uu ka sii jeedsaday ama sabab ay u hesho waa sabab bay haysaa ay isleedahay ninkan ku wada noolaan kari maysaan isla markaana aanay maxkamaddu kaga furaynin baabkaasi kaasuu noqday baabka labaad waxa weeye adalaaq baabkii furiinka reerkii oo dhismaya iyo guurkii iyo soo aragna tani waxa weeye labadii qof way wada socon kari waayeen oo ma suuragal aha inay xaas sii wada ahaadaan waxaa markaa imanaya dalaaqii lianna alkaya aakhiru dawaabaa leh dawooyinka kale o dhan marka lagu soo daalo dabkaa loogu dambaysiinaya dabkaa xanuunka badan in la iska xamilo ama qaliinka jiraaxada iyo qaliinka iyo camaliyadu waxa weeyaan waa meelaha ugu dambaysa kiniinka iyo eraabka iyo marka waxba anfici waayeen labadii qof kol hadday wada noolaan kari waayeen inay seegaan islaamnimadoo walaaltinimadii islaamnimada ma aha taas waa inaanay dhimanin tii xaasnimo hadday dhimatay tan kale ha baaqi ahaato labadii qof ha kala nasteen taasuu ka hadlaya marka waa dalaaqi wey islaamkuna dalaaqa waxa uu u banneeyey waa xal wey fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan waa labadaa midu si wanaagsan oo loo wada joogo iyo si wanaagsan oo loo kala tago marka la leeyahay si wanaagsan oo loo wada joogo macnaheedu ma aha inaanu iman karaynin wax iskhilaaf ee iyadoo iskhilaafku uu imanayo oo ay dhacayso labada qof in qardoofa dhex marto ayay iska noqon kartaa wanaag lagu wada joogo labada qof waa bani aadam howl adag baa ka dhaxaysa oo dad leh oo dunyo leh oo duruuf adag leh marka in taayirkooda taayirkaa wareegaya iyo camaliya hawshaa adag ee ay wada qabanayaan kolley isku dhac way keenaysa laakiin dee cafis in lagu wada socdo iyo dulqaad iyo isu sabir iyo cadhab oo la bariyo ayaa muhiima waa halka ay soomaalidu ka soo saareen nin iyo xaaskii colna ma aha nabadna ma aha baydhaah macnahedu waxa weeye waxaa laga yaabaa dhowr cisho inay wanaag ku wada noolaadaan dabeetana mushkilad usrawiyo xagga qoyskii timaado la ysku canaanto la kala bogsado islaamkuna aad buu had iyo jeer ugu dardaarmaa laba qof oo kasta oo hawshan adag ee ka dhaxaysa qofka maamulkaa iyo ka madaxdiisaa waladka iyo waalidka jaarka labada wada shaqaynaya labada isqabe ee xaaskaa dardaarankoodu wuu ka badan yahay bulshada kale inta loo dardaarmo leannahu hawsha dhex taalaa badan iminka haddii qofkan kala maqan tihiinoo dee aydaan sanadkii maris aragtan ama bilihiiba mar dee maxay idin isku qabanba waa assalaamu calaykum iyo calaykum assalaam mushkiladyada ma jirtaba laakiin qofkan hawsha adag idin dhex marayso maalintii iyo habeenkii intaasoo jeer iska soo horbaxaysaan ee wejigiinnu mar walba uu ishor taagan yahay dee bani aadamku waa iska daciifoo ishorjooggaasaaba la ysku nacayaa marka taasi lama yidhaahdo waxa ay dilaysaa arrintaasi wanaag oo lagu wada joogo macnaheedu maaha dadku malaa'igaan isqoonsanayn maaha malaa'igaan isqoonsanayn haddaad fikirkaa dadka ka qaadato marka laysu cadhoodo aad tidhaahdo wanaaggii lagu wada joogayo wuu dhintay ha la kala tago ma haysi ma haysida nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisiibaa isaseegayay ambiyada nebi ambiyada ka mida baynu ku soo maraynay nebi ayuub isagiiyo islaantiisii dee in khilaafu ku dhex yimid oo uu ku dhaartay oo dabeetana ilaahay uu xal u sameeyey oo layidhi sidaasoo kale intaasoo bahalood ku dhufo sidaa dhaartii uga kafaaro gudato kullu daalik taasumaynu baraarujin lahayn waxaa kaleynu baraarujin lahayn waxaan la idhaahdo furiinku inaanu ahayn wax lagu aarsado ama islaamaha lagu karbaasho ama lagu goolaaftamo loogu hanjabo taana maaha ragga soomaalidu waxay ka aaminsan yihiin karbaash inay islaanta uga dhigaan oo uu idhaahda ama waad joogi haddii kale waanu kuu dhiibi ama uu markuu furayo yidhaahdo saddexdii dalqadood baad igaga furantao qayrkayna ugu xalaabsanta waxaasoo dhan inu isdaba dhigo taasi waa qalado dee waaba la diido waa xaaraan saddexda in mar la wada rido in mar la wada rido sideedabana xadhigga aanaad xidhi karayn lama furo xadhiggan kole haddaanaad adigu xidhi karaynin ee hadhowto hadduu afkaaga ka soo baxo ama culimo kaaga xidhmayo ama xidid kaaga xidhmayo ama islaanta aad furtayba uu kaaga xidhmayo dee maxaad u furi ma xidhi karaysid keligaay arrin adag wey ninbaa xaaskiisii furay oo kolkaasaa culimadii oo dhan buu tego markaasaa la laguma hayo wax kuu soo celinayo oo sharciya ninkii waa ka murugooday islaantii oo ka tagtay ciyaalkii oo ka baaba'aya madaxuu ruxayo wuxuuhi warragow dalqad laguma ciilbaxe ogaada bu waxaa dalqadda la idhaahdo laguma ciilbaxa bu gacan way ka gaadhi kartaa qofka labada qof way kala dudi karaan mid baa la eryi karaa laakiin kullu daalik waa inaan lagu degdegin dalqadda waxa la idhaahdo amaa islaanta islaantu dee arrin badan ma hayso dalqadda gacanta kuma hayso markaa iyadu kol haddaanay mas-uuliyaddii lahayn dalqadiina gacanta ku haynin goolaaftanka keliya haysaa waxa wey inay tidhaahdo waardeena fur way iska odhan karaa kaaxbaha la yaabin intaasay reliif ka dhiganaysaa iyadu oo ay ku nafisaysaa macnaheedu inaad kala dhimateen maaha ama ay ka dhab tahay haddii ay ku tidhaahda ifur way ku odhanaysaa way ku celinaysaa way ku celinaysaa marka adigu dee iyadu waxba gacanta kuma haysee adigu uunbaa mas-uuliyaddu ku saaran tahay sabir ogow masalada inahaa aynu ka hadlaynaa waa tilmaamaha la xidhiidha mushkiladda bulshada ama islaamka iyo xigmadda uu dalaaqa u keenay xalna maahe waa mushkilad culus tan kiristanku ay yidhaahdeen labada qof yay kala tegin ha iska lusheen labada qof ha wada noolaadeen bay hadday wada noolaan kari waayaanna yay isfurin laakiin muddo intaa le-eg marka ay kala lushaan bay isfuri karaan qaarkoodna dee madaahibta kiristanka waxaabay qabaa furiinku waa inuu mamnuuc yahay waaya fiqi ahaan iyo axkaamtii iyo xalkii iyo nidaamkii aan u galno waxa uhi wa dalaaqu darbaani sariixun wa kinaaya dalaaqu waa laba qaybood marka la eego erayada lagu dhawaaqayo mid waxaa la yidhaha sariix waa erayo ku cad furiinka oo wax kala aqbali karin midina waa kinaaya kinaayadu waxa weeye sarbeeb ama maldahaad wixii oo la yaro maldaho oo ama sarbeeban oo dalaaqna aqbali kara wax kalena aqbali kara labadaa qaybood buu erayada ka soo baxa qofka ayay noqdaan naxnu naxkumu dawaahira wallaahu yatawalla saraa'ir innagu muuqaalkayna ku xisaabtamaynaa qowlka iyo ficilka ilaahay baana wixii qarsoon ogsoon sidaa darteed marka had iyo jeer la xalinaya mushkiladda furiinka ee qofka caalimka ah ee loola yimaadaa waxa uu tixgelinayaa waa qowlka qowlkuu tixgelinaya marka waa muhiim qofkan wax ku dhawaaqee qaa'ilka ah ee furiinku uu ka dhacay in aanu bedelin qowlkii hadduu qowlkii bedelo ka uu u sheegay qofka faqiiha ah ayuunbaa loogu kitaab eegayaa wixii isbedelay qaladihiina waxa uu saaranyah ka bedelay kaasuu musaaran yahay sariix iyo kinaaya waa eray cad iyo eray maldahan maxay ku kala duwan yihin labadaas labadaa eray wuu kuu sheegay waxay ku kala duwan yihin wuxuu ku uhi fasariixu alaaatu alfaad erayada furiinka ku cadi waa saddex eray marka la eego qur'aanka iyo xadiidka alalaaqu walfiraaqu waasaraax waa saddexdaa eray alaaq wuu furay iyo firaaq waa isna furitaanuun iyo kala tag kala tag iyo saraax sii dayn saddexdaa eray weeye erayada noocan ahee furiinka ku cad ee aan wax kale ku suuroobi karin xukumka gaarka ah ay leeyihiin buu ku sheego wuxuu kuhi walaa yaftaqiru sariixu alaaq erayadan furiinka ku cadi uma baahdaan ila niyati niye uma baahdaan ee waa kuwa uu xadiidku leeyahay alaaatun jidduhunna jiddun wahasluhunna jiddun saddex dhabtooduna waa dhab dhayaldhayalkooduna waa dhab furiinka soo ceshiga iyo guurka waxyaabahaas hadduu qofku furiinkii ku dheeldheelo waa iska furiin soo ceshiga waa la mid guurkii waa la mid gaalnimaduna waa la mid nacuudu billaahi minha waa erayadaa ku cad kol hadduu qofku isticmaalo xaaskiisiiay kaftamayaan buuhi nadah waabaad naga furantaybe ama iyaga oo mid kale ay wada hadlayaan ayaa waxau ihi war tiina heblaayo ka waran markaasuu sawtan furayba furiin hore oo uu ka xikaayonayu ka warramayaana ma jiro markaa run bay noqonaysa marka wax niyaa iyagu uma baahna way yidhaahdaan caamadu inta ay wax soo kharibaan bay yidhaahdaan wax furiina ugamaan jeedin dee furiin ugamaan jeedin weligaaba ayaan udaga jeedin kol haddaad erey cad isticmaashay waa furiin erayadani way ku soo arooreen nusuusta ilaahay baa yidhi yaa ayuha annabiyu idaa طallaqtum الnisaaءa faطalliquuhunna liciddatihin nebi maxamed oo markaa dumarka furtaan waxaa furtaan wakhti ay ciddo tirsan karaan oo aanay ka xanibnayn xagga ciddada aayaddaas waxay caddaysay alaaq waa furiin aayaddii kale suurat laxzaab ilaahay waxau idhi wa usarixkunna saraaxan jamiila erayga saraax waa kala tag innagaba kaasmu noqonaya iyagoo laga bilaabo iminka waynu kala tagnay buu islaantiisii ku yidhi waa furiin cad lafdu lfiraaq suuratu alaaq baa ilaahay uu ku sheegay aw faariquuhunna bimacruuf aw faariquhunna waa kala tag isaguna kala socosho kala tegid furiin kaasi waa kaa waa erayadii ku caddaa marka kaftankooda dhabtoodii dhayldhaylkooda intuba waa isku mid qaybta kale furiinka waxa uu kuhi walkinaayatu eraygan maldahaada ah ee lagu isticmaalo furiinka kullu lafdin waa eray kastoo ixtamala dalaaqa wakayrahu furiinna aqbali kara waxaan furiin ahayn aqbali kara furiin iyo waxaan furiin ahaynba waa aqbali karaa wayaftaqiru ila niya kaasi niya u baahan yahi erayada had iyo jeer sarbeebta ah ama maldahaada ah ee furiin iyo wax kaleba aqbali kara marka uu ninku gabadhiisa ku isticmaalo niya u baahan yahay hadday furiin looga jeedo waa inuu niyoodaa haddii aanu niyooninna eraygu furiin ma noqdo waxaan inuu niyo lahaa iyo inaanu lahayn yaa sheegi karaya yaa ogsoon dee qofka iyo ilaahaygu qofkii unbaa arrintan loo daba joogsanaya oo la leeyahay eraygan hebeloo markaad ku dhawaaqday maxaad uga jeeday ma furiin baad uga jeeday mise ugamaad jeedin isaga oo furiin uga jeeday hadduu yidhaahdo mee waan iska idhi un dee afkayga unbuu ka soo baxay de isagay ku qalladantay isaga ayay saarantoo been sheegay maxaa daliilo ah in sidan loo kala farqiyo erayadan maldahaada ah marka la isticmaalo ee la niyeeyo inay furiin noqonayaan markaan la niyeyninna aanay furiin noqonaynin maxaa keenay sabab in la kala farqiyo maxaa se daliilu ah waxaynu u daliishanaynaa labadan xadiid labadan xadiid baa sidaa kala sheegaya ilaa wixii axkaama iyo wixii nidaam iyo sharci ah waxaa loo cuskanaya waa qur'aan iyo xadiid haddii markaa daliil ku saabsan oo gaarihi aanu jirinna ijmaaca ummadda iyo qiyaaska iyobaa loo cuskanaya waxaa daliilo ah xadiidka bukhaari uu warinaya caaisha soo gudbinayso gabadh laydhaa ibnatuljuun ayaa nebiga loo guuriyey calayhi salaatu wasalaam nebigu gabadh buu guursaday mar alliyaala markii uu la aqalgalay ee uu u dhowaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayay tidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay dee kolka ay halkaa marayso ama ama badownima ha ka yeedhsiiso ama ha ka yeedhsiiso iyada oo shaki kala hayaba eh kol hadday halkaa gaadhsiisan tahay inaan tan lala sii wadi karin ayaa meesha ka cad rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dadka u fariidsan buu ahaa tan inaanay oolin noqon karaynin judhiiba ilaahay magan gashay ayuu arkay wixii lagu wada soconaya nin iyo xaas lagu wada noqonayeyna weeye waxa ay ka gacan taagatay macnaa cillo kale iyo sabab kale iyo may sheegin ilaahay baa nebi ow kaa magan galay unbay tii sidii nebi yuusuf uu uga magan galay islaantii sinada iyo xaaraanta ka doonaysa macaada allah markii ay tidhi hayta lak islaantii kusoo ordaysa kaalay kolkay nebi yuusuf tidhi ee uhi macaada allah ilaahay baan ka magan galay sidii bay tanina xalaashii bay uga gacan taagay isaguna wuu soo gaabiyo wuxuu uhi ilxaqii biahliki reerkiinnii haleel reerkiinnii uun qadab sidii baa dabeetana ay ku dhaqaajisay xuquuqdeediina lagu siiyey ay kuna furantay erayga uu isticmaalay baleeg reerkiinnii qabo furiin buu u niyooday haddii aan furiin loo niyoonin erayada noocan oo kale maldahaadda ahi inaan furiin aanay noqonaynin haddaan niya jirin waxaa iyadana sheegaya xadiidkii kacbu bnu maalik kacb bnu maalik markii uu dagaalkii tabuu ka hadhay isagiiyo labadii nina kale xoogaa cunaqabatayna baa ku dhacdo xagga hadalka ah markii dambena xaasaskaaba loo raaciyo layidhi xaasaskana ha u dhowaanina kolkii ogeysiiskaasi uu soo dhacay ee layidhi inna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ya'muruka an tactazila imra'atak kacabow ogeysiiska labaad waxa weeye berigii hore hadalkunbaa laydinka joojiyay in laydinla hadla iminkana islaamaha laga dheeraaday maxbuus islaantii la joogaa maxbuus maahee ka durug baa lagu uhi islaanta markaa wuxuu ihi uطalliquhaa amaada afcal qaala bal ictazilhaa falaa taqrabannahaa qaala faqultu limra'ati ilxaqii biahlik islaantaydii waxaan ku yihi bu hi olod reerkiinnii qabo kacab saasuu leeyay lama sheegin markii dambe cunaqabatay intii laga qaaday inuu soo ceshaday iyo in dib loogu meheriyo midna lama sheegini macnuhu wuxuunu ahaa uun inaanu uga jeedin furiin saa dartee ereyga marka erayo badanoo noocaasa baa jira maalan waa isaga oo taasoo kale reerkiinnii qabay isaga oo yidhaahda go-aagu degtu kuu saaran yihi go-aagu degta ayuu kuu saaran yihi laga bilaabo maanta sideennii hore ma yihin waxyaaba lagu laf ku suroobi kara unen labada cab ayuu ihi maalan waxyaaba noocaasoo kale ahuno dalaaqna ku suroobi kara kan kale niyadun baa la weydiinaya isaga waxyaabo badan bay dee fuqahadu sheegaane waa erayo badane erayadiibaa dee markaa mid kastoo af soomaali waafaqsan laga yaabaa in looga heli karo haddii aada lagu sii dadaalo furiinkii waa kaa dumarka la furayaa markaa haddaba xaaladooda ay ku jiraan ayaa uu ka warramay waana daris la xidhiidha ama masalo la xidhiidha kii aynu ku soo qaadanayna habeenkii dhoweyta tafsiirka suuratu dalaaq bilowgeeda yaa ayuha anabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihin waaxsul cidda waاtaquu اllaha rabbakum laa tukhrijuuhuna min buyuutihin ila akhir اlaayaat suuradda qaybteeda hore dumarka marka aa furtaan waxa aa furtaan wakhti ay ciddadii tirsan karayso oo ay daahir tahay oo aanay xanibmaynin taasuu ka warramay ila fiqigani waa nusuusta sharaxoodii un axaadiistii aayaadkumu sharxaya waxa uu ku uhi wanisaau fiihi darbaani darbaani waa laba qaybood dumarku marka la eego xagga furiinka laba qaybood bay noqdaan darbun waa qayb fii dalaaqihinna furitaankooda sunnatun wa bidca sunni iyo bidci uu noqon karo oo lagu sifayn karo furitaankeedu marna inuu sunni noqonayo marna uu bidco noqonayo dumarka furiinkoodubu kuli waa laba qaybood qayb waxaa ka suurooba in dalaaqooda lagu sifeeyo bidci iyo sunni taasaa ka suuroobi karta qaybna waa kan soo wadaeh furiinkooda bidcina laguma sifeeyo sunnina laguma sifeeyo muxuu yahay talow dalaaqa sunnigaah iyo dalaaqa bidciga macnaa waa dalaaq sharciga waafaqsan iyo dalaaq khilaafsan sharciga kiibuu kuu sheegay wuxuu kuhi wahunna dumarkaas dawaatulxuyad dawaatulxayd waa dumarka caadada hela dumarka caadada hela furiinkooda waa la odhan karaa mar waa bidci marna waa sunni fa sunnatu dalaaqa sunnigaah waxa weeye an yuuqica dalaaqa fii tuhrin waa inuu ku furo gabadhii iyadoo daahira hayri mujaamicin fiih oo hayri mujaamicin fiih aanu la kulminna iyadoo daahira oo aanay is-arag marka uu furo waxaa la yidhaahdaa furiin sunniya waalbidcatu an yuuqica alaaqa fi lxayd alaaqa bidcigiina waxa wey gabadhi inuu furo iyadoo aan daahir ahayn aw duhrin jaamacaha fiih ama iyadoo daahira oo ay is-arkeen hadduu furo bidci baa la ydhaha bidci iyo sunni sunni waa wixii shareecadda waa furiinka shareecadda waafaqsan ka bidcigaahina waa kaa shareecadda khilaafsan islaamku isagoo islaanta u dadaalaya oorida u dadaalaya waxaa la doonayaa marka la furaba inay ciddo tirsan karto aanay xayirmin wakhtigu aanu ku dheeraanin kolka la furo waa inay horey ka bilowdaa ciddadeeda marka gabadhii saddex jeer inay daahir noqoto ciddadu ay kaga xidhnayd haddii lagu furo caadadan dhexdeeda ama duhrigaa lagula kulmay loo tirin maayo intaa ay xaydka ku jirto ama intaa ay daahirkaa lagula kulmay ku jirto loo tirin maayo marka uu dhammaado kadib bay saddexdii jeer sii bilaabaysa kolka waxaa laga yaabaa xaydka ay ku jirtaan inuu shan iyo toban cisho qaato ama duhriganiba bil uu qaato dumarka qaarkoodna waa loogaya inuu aada u kala fogaado dabeetna intaanay saddexdii jeere ciddada ay tirsan lahayd ay ku cadadbixi lahayd gaadhinba baaba laga yaaba bil ama wax ka badan in ay ku sii jirto uun iyadoonay wax cidda aba tirsanayn dee dumarku siiba marka ay jaqsiinayaan iyo kolkaasaa muddadii ku dheeraanaysa marka dulmi baa ugu jira qofkan hadday guursan lahayd haddii ay dee iska madax bannaanaan lahayd way xanibanti weli wakhtigii cadad bixi lahaydba may gaadhin marka xaqooda iyadoo la ilaalinayo iyo madax bannaanidooda dhibka laga daynayo ayaa markaas sidaa loo yidhi waxaa daliilu ah ninka cabdilaahi bnu cumar saxaabiga la odhan jiray xaaskiisiibuu furay iyadoo caado leh inay mushkilad tahay buu cumar binu khadaab oo aabbihii dareemay nebigu usoo sheego wuxu hi inankayga cabdilahi xaaskiisi wuxuu furay iyadoon daahir ahayn nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam muruhu falyuraajichaa amar siiyo ha soo ceshado ha soo ceshado oo dabeetana marka ay iska haysto kolka ay daahir noqoto haddana ay caadada heshay kadib daahir noqoto ha iska furo ama ha iska haysto si sharciya horta imika ha soo celiya buuri si sharciyana goordhow ha u furo oo wakhtigaa ay daahirka tahay ha furo saasuu nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam fuqahadu markaa waxa ay isweydiiyeen gabadhan dalaaqa bidciga ah ee aan sharciga waafaqsanayn la furay oo ah goortaanay daahir ahayn ma furmaysaa mise ma furmayso qayb baa ku tegay ma furmaysaba kor hadduu furiinkeedu bidciye laakiin qowlkaasi waxa uu tilmaamayaa xadiidkani qowlkaasi inaanu awood lahayn ama uu yahay qowl laga qowl marjuux oo laga awood badany waayo rasuulku wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigan cumarow inankaaga amar siiyo ha soo ceshado eg naska sida loo fahmayo ha soo ceshada maxaa ka horeeya dee oraydu way furantay baa ka horeysa ila waxaan furmin lama soo celiye ha iska joogto bay noqon lahayd laakiin mar hadduu ihi waar ha soo ceshado oo kadib hadduu doonayo ama ha haysta ama ha furo dee way furantay baa ka horaysa nasku markaa wuxuu caddayn furin jiro waaya marka rasuulku wuxuuhi sala allahu calayhi wasalam fatilka alciddatu alatii amara allahu an tudallaqa laha nisaa taa aan kuu sheegay oo gabadhii oo daahira in la furo waa tii qur-aanka ilaahay uu ku faray dadka inay dumarka sidaa u furaan sidaa weeye cumarow furiinkiina waa kaa waxa kale oo isagu dee xaaraan magaciisa ah xa- xaaraan magacaa la baxaya oo aan sunni iyo bidci lagu sheegaynin gabadhii oo qofku dalqadaha uu u dhammeeyo ilaahay baa yidhi aalaaqu maratan furiinka waa laba jeer iyo wixii ka sii badan mar qura hadduu qofku gabadha dalqadaha u dhammeeyu wada furo xaaraan buu ku dhacay furiinka noocaasi miyuu dhacayaa horta inuu dee furiin jiro laysla waafaq ee dalqadahaasi sidaa miyay ku wada soconayaa mise midunbaa looga soo qaadayaana waa masale khilaafkeedu aada u badan yahay masaa'ilka khilaaf ugu khilaaf badan bay ka mid tahay dalaaqa oo nusuusteeda iyo aqwaasha fanadaadooda iminka aynaan kaba bixi karayna kitaabka shinqiiti uu leeyahy abwaaulbayaanka marka uu masaladaa sharxay ilaa afartan safxadood afartan beyj buu kaga hadlaya sideed daliil oo jumhuurtu ay soo qaadanayaan iyo afar daliil oo qolyaha dalqad qura in laga yeelaya ay sheegaya ay soo qaadanayaan intaasu iska horgeynaya isagu wuxuu rajaxayaa in ay dhacayaan hadii saddexdii baad iga ta idhaahdo saddexduba inay dhacayaan oo markaanay dib ugu soo noqonaya ay nin dambe guursata halkaasu marinaya afartaa daliilna wuu ka jawaabaya sideedanna wuu isku hagaajinayaa marka adigu cumuuman taas waa masalo kale ee kollayba inay xaaraantah waa la isla waafaqsan yahay in furiin jirana waa la isla waafaqsan yahay ee furiinkaasi muxuu noqonayaa unbaa isweydiin leh hadduu dalqadaha dhammaystiro waaya dalaaqii bidcigahaa soo aragti kii sunnigahaana muxuu yihi wa darbun qayb dumarka ka mida laysa fii dalaaqihinna sunnatun walaa bidca furiinkooda sunni iyo bidci toona laguma tilmaami karo qayb dumarka ka mida furiinkooda lama odhan karo waa sunni iyo waa bidci toona wahunna dumarkaas arbacun wa afar alsakiiratu gabadhii yaray aan weli qaangaarin macnaha caadada helin walaa'isatu tii islaanta weyn ahayd walxaamilu tii uurka lahayd waalmukhtalicatu iyo tii dalqada iibsatay allatii lam yadkul biha taasoo aanu la guri gelinba waa kuwa waaya matalan dee saddexdan waxaad soo aragtay habeenkii dhaweyto sidee bay ahayd habkay u cidda tirsadaan inanta yar ta weyn ta uurka leh dee labana saddex bilood bay ku ciddo tirsanayeen ilaa kii qur-aanka sharaxiisa aynu kusoo marnay midina biwadac alxaml inay umushaabu ahaa xalaybaa baynu soo marayn mise habeen hore haa cadadbaxooda saasuu ahaa marka wax ciddo ah oo iskhilaafayaa ma jiro waa wakti go-aan iyaga tani waa inay umusho labadan kalena wakhtigooda waaba saddex bilood oo go-anba marka ha isku khaldina had iyo jeer dumarku marka la furo wuxuuna yidhaahdaanuun dadku saddexdii biloode cadadbaxa unbaad ka maqashaa dadka soo saa ma yidhaahdaan saddex bilood bay heblaaya cadadbaxay ama saddexdii biloode cadadbaxa masaariiftii ha keena ninku saddexda bilood dadka loo tirinaya waa dadkanaan macnaha helin dahaaradii iyo la-aanteed ee qofkii weynaa iyo kuwa weyn laakiin gabadho hadday tahay gabadh caadi ahoo weli wakhtiga ay dhilaysa ku jirto marna daahir noqoto marna aan ahayn saddex biloodee looma tiriyo saddex duhri baa loo tiriyaa sida aayaddaba caddaynayso yatarabasna bianfusihina alaaata quruu saddex jeer inay daahir noqoto ama saddex jeer ay xaydka yeesho macnaheedu markaa waxa weeye haddaad odhan lahayd oo miyaanay isku miduun ahayn saddexda bilood iyo saddexda jeeray daahirka noqonaysaa miyaanay istegaynuun isma tegayaan oo iskhilaafi karaa dumarku dee waktiga xaggaa waktiga kama sinna qaar wuu ku dheeraadaa qaar wuu gaabtaa qaar laba bilood buu kusoo ururi karaa qaarna lix bilood buu tegi karaa kala jaqsiinayoo kale aan ku helaynin de waxaa suuragala marka ilmihii gurisa un kadib inay u gudubto markaa farqigaasaa jira iyaanay isku khaldamin almukhtalicatu alatii lam yadkul biha gabadha dalqadii ka iibsteen weliba la guri gelinba dee iyaduna horeybay ka dhaqaajisay soo ceshina ma jiro marka waa sunni iyo waa bidci toona ma jiro kuwan iyaga furitaankoodu waa iska sunni uun magacun baan loo bixinaynin mooyaane furiinkoodu waa caadi weeye soomaalidu waxaad ka maqashaa iyagoo idhaahda gabadhu marka ay uurka leedahay ma furanto mararka qaarkood baynu saa ka yara maqalla soo wax dhaca maa ma furanto hadday uur leedahay gabadhu ma furantabaa la yidhi bal ka war maxaa ka jira waxay ku lug leedahay un baan u malaynayaa in inay inan dhasho iyo inaynan dhasho la kala eegayo oo hadday inan dhashona xaalad gaara ay tahay hadday inan dhashona lasii haysan doono marka baxnaanadaasoo inamaday soomaalidu aada u jecel yihiinoo rag rag u hayso wey marka dabeetna waxay leeyihin tani waa intay inan dhashaaye yay furminba markaa uur malaado halkaasa laga yaaba inu kulug leedahay waay masaladaa intaasaynu kusoo dhaafay iminka labada qaaciidaynu soo qaadana waxa qaacidada hore waxay ahayd dalaaqu erayadiisu way qaybsamaa dalaaqu wuu qaybsamaa sunniyo bidci buu noqdaa xagga dalqadaha qofkan intuu haystaa dalqadaha taasaa iyadana uu ka jawaabay wuxuu ku uhi wayamliku lxuru alaaa tadliiqaat saddex dalqadood buu milkisan yahay qofka xorta ahi ee sayga ahi sawjku waalcabdu tadliiqatayn addoonkuna laba dalqadood buu haystaa aarkii daara qudni baa sida ahaa alaaqulcabdi tadliiqataani waa laba dalqadood ka adoonku waa xikmadaha ilaahaday ka midta bal markii la guurinayay gabadhan ee ninkan loo guurinayay hal erayunbuu ahaa soomaa usawijuka fulana bi hada lmahri hebelaayo waxaan kuugu guuriye meherka waa hal kelmed isna wuxuu hi qabiltu zawaajaha waabaan aqbalayda eraygii nooca aha ayaa isagoo ilaahay ummadda la saayiraya oo u dabcinaya oo ogsoon ducuufnimadooda iyo cadhadooda iyo inaanay dantooda garhanayn eraygii saddex faraar buu yaabay saddex dalqadood wax laydhaabaa ka farcamay waa gaadhigaa isaga ahee taayirna ku jiro laba isdabnina sita si wanaagsan buu safarka u mari karaya ilaan safar bay wada marayaane intaasoo jeer baa wax ka qarxayaane bal ha isku meel gaadheen baale horta intii muddo ah markaa kolka midi uu ka qarxo ee uu mid furo dib u soo warwara wuu soo warwari doonaaye janis baa la siiye inuu ku noqdo haddana mar labaad haddii wax ka qarxaan midii saddexaad inay usii shaqayso hadduu ta saddexaadna qarxiye maxaad u taqaanaa te u soo waalanayaae war ma jiro waxna ma qabi karani weynimadiina way ka luntae xalaalumaha baa ilahay uhi xataa tankixa zawjan hayra qof arrinsan karaya maaha way iskaga daadatay qofkaa furay ee haddana furay ee haddana furay macnaha wuu ku toog baranaya sidaa darteed waa dhammaatay waxaa lagu cuqubeeyey wuu guursan karaa laakiin nin kale ha soo marto weliba ninkaa kalena hala guri galo gurigal aan khiyaamo ahayn iyo maxlal aan ahayne mid toos ahoo caadi ahoo ikhtiyaar ah kaa dambe ha furo kaa dambe ha ka cadadbaxdo intaasoo musalsala markay soo martay xalaal u noqon karaysa maxlalkaasina dee wax jira maahee waa wuxuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam maxlalkaas soomaalida ilaa hadda waa mushkiladaad odhan karta malaha dembigeeda wadaaddadaa leh waxaa la odhanayaa mid isaguna halkan jooga oo ina adeerkii sheeganaya war ninkii dalqadii way ka dhammaadeen habeen u arag ayaa la odhanayaa maxaa foolxumaaha dhiman xaas la dhex maray maxaa foolxumaaha u dhiman nebiguna magaca buu u bixiyey cajiiba atays almustacaar buu u bixiyey orgac lasoo ammaanaystay orgac baa loo markaa la iska hubsado saddexdaa dalqadood wey marka baabka dalaaqu kolley waa baab aada u mutashacib ahoo qaybo badan yeesha aqwaal badanoo culimmada ale isla markaana qofka wax ka odhanaya ay tahay inuu muطalic liaqwaali اlculamaa matufiqa wamakhtulif aqwaasha culimmada wixii la isku khilaafay iyo wixii la isku waafaqsan yahay inuu ka fiirsado oo aanu ku degdegin iyada oo runtii laga yaabo maslaxada dunya inuu eexaysanayo ama xigtanimo iyo saaxiibtinimo inuu qofku xeerinayo inuu ku degdega maaha laakiin masaladaasoo kale marka uu qofku wax ka odhanayo waa inuu calaa bayina kaga suganya warcab uu la socdo haddii kale dee wixii meesha ka soo baxa qofkan muftiga ah baa loo qabsanaya taasina masle ahayd masalo kale u gudbay marka waxa uu ihi wayasixu listihnaa ka soo reebid baa iska bannaan fi dalaaq dalaaqa marka wax la furo waxbaa laga soo reebi karaa idaa wasalahu bihi markuu ku xidhiidhiyo wayasixu waxaa iska ansaxaya tacliiquhu furiinkii in lagu xidho bisifati wa shard sifo tilmaan iyo shardi la helo in furiinkii lagu xidhaana way iska bannaan tahay buy alistihnaa fi dalaaq watacliiqu fi dalaaq ayaa halkana uu ku sheegay furiinku mar wuxuu noqon karaa mid iska caadi ahoo aan waxba daba soconin marna waxaa la daba dhigi karaa istinaa istinuhu waa wax laga dabageeyo wax laga soo reebo waxaan ku furay buui saddex baan ku furay mid mooyaane labaan ku furay mid mooyaane labaan ku furay mid mooyaane maxaa loo anti aaliqun dalqatayni ilaa waaxida laba ku furay midbaa laakiin aan soo reebay middaa uu soo reebay way soo haraysa midunbay furmaysa hadduu saddex sheegay uu yihi mid baan soo reebayna labunbay furmaysa waa la tixgelinaya waxa la yidhaahdo istinaha waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi man actaqa aw dallaqa wastathnaa falahu humyaah qofka wax xoreeya ama wax fura wax ka soo reeba waxa uu ka soo reeba wuu jiraa oo wuu ansaxayaa wey waay laakiin wuxuu ku uhi idaa wasalahu bihi marka uu la xidhiidhiyo marka la isu nisbayn kara labadan eray ay isku lifaaqan yihin ee isdaba socdaan hadduu maanta furo laba dalqadood saa dambena uu yidhaahdo marka wax la sheeg sheego ee la yidhi dee war meesha waxba soo hadhi maayaan ama labadanaaba ku hadhanaa hurde haddaa igama qulunta midh baan de haddaa soo reebay marka taasoo kale waana isku xigine wakhti dheer baa u dhaxeeya isku xigidduna marar badan ayaa mucaamalaadka iyo cibaadaadkaba la tixgeliyaa oo haddii salaaddii iminka ragcadaadi lowdo oo aad xusuusataa deg deg u kacdo dee ragcaddii unbaad isu taagi laakiin markaad masaajidka ka baxda ee meelaha aad ka soo shaahaysay haddaad xusuusato in ragcadi kaa dhinnayd ku daba qaban maysida salaaddii dib baad usoo bilaabi marka idaa wasalahu bihi ku xidhiidhinta waa noocaa dalaaqii in sifo lagu xidho iyo shardi labaduba way iska bannaan yihin sifo iyo shardi marka dee iyada oo sifo uu ku xidho haddaanad salaada tukanin haddaanad cilmiga sidaa u baranin haddaanad noqonin qof saalixada ama tilmaantaa leh waad furan tahay waa sifo shardi haddii aan hebelimanin hadduu yimaado haddaad sidaa yeesho waa dalaaq isaguna shardi ku xidhan anti daaliqun fii shahri kada dee wakhti buu ku xidhay waad furantay bilhablaayo roobku markuu yimaado marka saas noqoto hebel markuu yimaado ama in dakhalti daara fa anti aaliq meeshaa haddaad marto macsiyada hadaad meeshaa xaaraanta haddaad tagto waad furanta bay yidhahdaan soomaalida aad buu ugu badan yahay marka waa masale culimadu ay isku khilaafsanyiin oo madhabkan shaaficiyadu wuxuu u tixgeliya shardi weeye dalaaq shardi ku xidhan shardi marka marka la helo furiin buu noqonaya a'immada qaarkoodna waa kuwa idhahda waa xalfun fi talaaq marka la doono in la xaliyana waa laabudda min kafaara waa xagga kafaarada un in loo baydho ayay yidhaahdaan laakiin madhabtan iyo madhabaha qaarkood waa sidan weeye taasina waa mid kale waxa haddaba iyaduna isweydiinla goorma ayuu furiinku ansaxaa yuuse furiinku ka ansaxaa wax furi kara ninkeebaa wax furi kara goormuuse furi karaa wuxuu kuuhi walaa yaqacu alaaqu qabla nikaax iyadoonu gabadha guursaninba ma furi karo qofku waa inuu guursadaa gabadh halkaa iska joogta ama uu ku idhaahdo heblaayo inaan ku guursadaan doonaya markaan ku guursado waad furanta ma jiro laa nadara libni aadam fii maa laa yamlik walaa cidqa lahu fii maa laa yamlik walaa dalaaqa lahu fii maa laa yamlik xadiidkaas saxiixa waxa uu tilmaamayaa qolyaha qaarkoodna xasan ay ku sheegeen anaa saxiixay u badan yihiin qofka bani aadamkahay waxaanu haysan kuma nadri karo waxaanu haysan ma xorayn karo gabadhaanu qabin ma furi karo marka kolka uu guursado ori ay u tahay goortaasubuu furiinku suroobay laakiin inta aan guursan doono iyo haddaanku guursado maya laa dalaaqa qabla nikaax aar kalena saas waa xaaladaas waa ta wa arbacun afar qof laa yaqacu dalaaquhum afar qof iyaga furiinkoodu ma ansaxayo asabiyu waalmajnuunu waalnaa'imu waalmukrah assabi ilmihii yaraa waalmajnuunu kii waalaa waalnaa'imu kii hurday waalmukrahu qofkii la dirqiyey waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can alaaa saddex baa laga kor yeelay qalinkoon waxba laga qorayni can innaa'imi xataa yastayqib kii hurda jeeru soo toos wa can isabiyi xataa yaxtalim wa can ilmajnuuni xataa yufiiq qofkii sabigaha jeeru qaangaadho kii waalaa jeeru miirsado kii hurda jeeru soo tooso kuwaa lama aqbalayo ee lagama qorayo waxba dalaaquna waxyaabihii la qoraya buu ka mid yahay xaggan ikraahana dee qofka wax kala daayo haddii waxbixin lagu dirqiyo iyo haddii gaalnimo lagu dirqiyo iyo haddii furiin lagu dirqiyo ikraahaasi lama sharcigu ma tixgelinayo ilaa an tadhara fiihi qariinat likhtiyaar inay ka muuqato nooc doorasho ahi mooyaane nooc doorasho ahi tale qofkii waa la dirqiyo xabad baa laisla hortaago waxaa la yidhi gabadhiisuu jeclaayo waxaa la yidhi haddaanad furin kow weeye waanu kaaga kowsin haddii aanad furin markaa sida loo yidha saddex fur baa lay laba fur baa lay sida lagu dirqiyayo un waa inuu sidaasuun u raacaa isagoo ka baydhayn laakiin intoo lagu yidhi dalqad fur ayuu yihi saddexdiiba waanu furnay saddexdii waanu furnay buu idhi na sii daayo naga hor qaadun qori maya qad daharat minhu qariinatu likhtiyaar nooc doorashaa baa ka muuqday saddexda yaa u diray midun baa lagu qasbaye midun buu ahaa qasabku labada kale isagaa ku daray labada kalea furmaya midaasina furmi mayso qofkan isaguna hurda dee way dhici kartaa dadka qaarkood oo maskaxdu wixii ay maanta ku fikiraysa dib ay usoo dallacdo isagii islaantii intay aada u murmeen ayaa dabeetana cajaladu rikoorka ay cajaladu waxay dib usoo celisay wixii ay ku murmayeen ay furiyo ku furi maayo waanu ku furnay buu leeyahy isagoo hurda waayo la tixgelin maayo kii waalaana waa saas oo kale ilmihii yaraana waa saas oo kale waxaa haddaba iyadu isweydiinla kii cabsanaa kii ducufka ahaa ee caqligiisa aan aafaba ku dhicina isagu iskaga duulay caqliga way jiraan culimmada qaarkood oo u yar daruuraynaya laakiin waxaa loo badan yahay usuusha shareecaddana waafaqsan almajnuun waxaan leeyahy ninkaa isagu waalida iibsaday ee cabee sakhraamay daroogo iyo khamri iyo wuxuu doonaya ha cabee kol haddaan lagu dirqiin kol haddii waxaasi aanu u gabanine uu u kasay maantao dhan dalqada uu furaba waa loo tirin miduu furaba waa loo tirin gaalnimada waa loo tirin wuxuu dilo waa laga xisaabin saasubaa loo wadaya qof caadiyaa loola xisaabtamaya leanna aafo ilaahay uu ku riday maaha waa aafo isagu uu sabab noqday qofkan isaga ah marka kuwaana xukunkooda waa caynkaas dalaaqa baabkiisu sidaasuu noqday waxa ku xigaa waxa weeye goormuu soo ceshan karaa sideebuse u soo ceshanaya wallahu aclam